yarkan marka ugu horeysa wuxuu aadi wuxuu aada wuxuu ganacsi ahaan u aadaa genigo ganacsi u aadaa sanadka hal mar u baxaa saddex bilood ka hor u baxay waa isla markii oo uu soo laabtay hadda saddex bilood ka hor u baxay waa soo laabayey hadduu soo laabtay soo usii socday wuxuu aaday tuuladaan degannahay oo warmaxan u dhow oo tegay cudurka lagu arkay waa dhiiggii umataga xumada aadaha ah hayso wuxuu ahay nafra yar waa kasoo baxeen indhahna waa ka casadeen
waa garta marka xanuunkaasi maxaa ku maxaad u fahanteen inuu yahay xanu xanuunkaas waxaan u fahanay inuu yahay inuu ogoolo yahay sababtoo taa ninka laguma yaqaanin inuu ciyuu degdegan soo laabto laguma yaqaanin heladiisa xamar joogo inuu soo maraa lagu yaqiin ilaboorka markuu kasoo dega toosa u gudbay isagoon war laga helin iyadoo iyadoo lagu tirinay waxaay geni lagu tiraaya waxaa la arkay isagoo waxaa gurigiisa dhex jiifo xanuunsan ninka marka ilaa hadda say ula tacaasheen marka xanuunkaasi aad fahmi la-ad yihiin in yarkani uu qabo wallahi aniku waxay haday ma naqaan maxay haday caafimaad wax kama naqaan laakin dadka waxaan baraarujinay ha laga fogaado dugsiyada iyo wixii waa fasaxnay dugsiyada waxaan dhaha dugsi qur-aana meesha lahay ardada iyo wixii waa kala diinay hayada dadkana ha laga fogaado isagana wuxuu leeyahy anu cudurkaas maqabo waa fiican ahayna waxay haday dadkan igodoominayo hayad ha iga daayaan unu leeyahy isagana saasay akhbaartii kusoo gaaraysaa war maxaa waaye shabeellada hoose ninka wadada daafeed wadada kilomitr lixdan waaye oo afar kilomitira laba kilomitr ka horeysaa oo isla laamiga saaranta tuuladan ku sheegayo waa gartay ilaa meeqa maalmood ayuu marka soomaaliya joogaa oo geni ka yimid wallahi waxau joogaa horta xilliguu soo baxay dadkii xagga kasoo hadla geni kasoo hadla noo soo sheegay ninkii dukaan u ahay sanadkiina hal mar u imaan jiray dukaanka markuu laa dad raggii oo qaraabada ahenaan ti dukaanka tagayna ninka waa weynay inuu jiray umadayna waana soo baxay aa lalahay markiina soo waceen ninkii waa caawa la arkaba inuu wadada kusoo jirno anu ka umalayna waxaa aragnaba isagu dhex jiifay gurigiisii oo ku taal buulaxaash ku yaal aa la arkaba waa taa marka haddii aad qoyska wiilka aad tihiin waa maxay qorshihiina waxaa laga rabaa ninka maadaama warfaafinta tihiin waxaa laydinka rabaa si allaala si bulshada ay ku gaari laheed dawladda ku gaari laheed dalkeena dadkeena wax allaala waxay ku badbaadi lahaayaan diyaar unahalaan